si ay kaalin uga qaataan dhismaha qoyska cusub ayay ku buhoobeen haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoona rooska ka caawiya lacaga isku dardareen taasoo inta badan ay ku soo iibiyaan alaabaha loo baahan yahay haweenkan oo ka dhisan xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa ku buhoobay magaca shan iyo tobanka shumis waa kuwan qaar ka mid ah haweenkani oo ka warbixinaya habka ay u caawiyaan aroosyada iyo waxa ku dheliyey guruubkeenna dad isku duubanaan nahay dad aleylahee garab isa siinayaan nahay dadka xogaa tabaalaysan iyo dadka adiga dhexdhexaadka camal ee adigu qofkii aroos qabo inaan la guurino wiil iyo gabar aan go-aan ku gaarnay dumar basaan nahay oo boqol qofaan nahay boqol ruuxaan nahay oo dumar ah intaasna koley wixii nin walba oo awooddiisa yahay ninkii konton heli karo ninkii boqol heli karo ninkii aleylehe laba boqol saddex boqol ilaa halaasay gaaraysaa shanna qofaa heli karo oo awooddiisa tahay qofna maba heli karo markaas annagaa wax iskugu darayno aruusiskiyowna rabaa waa guurinaynaa waxaa nugu dhaliyay inaan qaabkan u shaqayno wiilashii iyo gabdhihii waa dad aleylehe inay farac reebaan laga rabo wiilkii wax ma haysto gabadhiina wou rabiyaa hadday aleylehe saas ay dhacdaa annagana aan go-aan gaarnay gabadhii iyo wiilkii inaan isku guurino oo wixii annaga hayno oo isku dardarno hadday shan shan noqoto hadday toban toban noqoto aan isku dardarno oo gabartii iyo wiilkii saas aan guri ugu dhisno gabar iyo wiilba waataan kuu sheegay gabarta iyo wiilkaba guuris waa u baahan yihiin ileen labadooda waxaa laga rabaa inay reer dhisan ay noqdaan marka habartii iyo aabbihiina waa ogtahay markii saasaa annaga nagu dhalisay haddaan shaqaysata nahay haddaan nahay aleylehe guri joogto inaan aleylehe saas iskugu waxdarsano oo saas aan ku fulino dadkii oo markaas arooska qabay saasaan go-aan ku gaarnay shimey waa magaca magacaas wuxuu ku baxay shan iyo toban ruux annagoo eh aan go-aanka gaarnay shan iyo tobankii ruux shan iyo tobankii shimeyaan dhahnay marka shan iyo tobankii shumiyaan dhahnay shan iyo tobankaas ruux waa shirnay markaan shirnay aan shan iyo tobankii habeenkaasna habeenkii shumey aheed shan iyo tobankii shumiyaan dhahnay saas magacaas aan ku baxsanay aanba jeclaysanaba inaan magacaas baxsano